barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
door wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa isniin toddobayotobanka sebtembar sannadka labakunsideeditobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaan guwa jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro dadaal ugu jirta sidii ay dib ugu furi lahaayeen isbitaalka magaalada jalaalaqsi oo aanan shaqayn ku dhowaad muddo soddon sanno ah waxaa noo hagaagay oo noo suuro galay horta isbitaalkii inaan albaabadii isbitaalkii dib u dayactirno daaqadihii inaan isbitaalka horta biyo waa muhiim aan gelinno sida layrkii oo kale markii aan dayactirkii dhammaystirnay hadda waxaa diyaar noo ah qalab caafimaad sida ilaa iyo dhowr boqol oo sariir waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyaro aqoontoodii waxyaabihi ay barteen kula laabtay deegaanada baadiyaha gobolka sool si ay dadku uga faa'iideeyaan heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah shacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agteeda xasuusigu qaaliya qiimaad kulahayd ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idin dulmarno mudanayaasha golaha shacabka oo fadhi ku leh xaruntooda magaalada muqdisho ayaa waxay kaga doodayaan amniga dalka gaar ahaan muqdisho mudanayaasha qaarkood oo hadlay ayaa sheegay in amnigu uu faraha ka baxay al-shabaabna ay hadda weerar ku yihiin dowladda soomaaliya xildhibaan maxamed xasan idriis geney oo hadal ka jeediyey golaha ayaa sheegay in dadku ay cadaaladdu u aadeen deegaanada al-shabaab ay maamulaan sida torotorow doodda ayaa weli socota
dhowr senater oo ay ku jiraan kuwo jamhuuri ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado bred kavana oo madaxweyne donald trump uu u magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee maraykanka kadib markii ay haweenay ku eedeysay inuu isku dayey inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare christine blacy ford oo bareka ah jaamacadda balo alto ee gobolka california ayaa wargeeska washington post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray kavana waxaan moodayay inuu dili gaaray isaga oo aan is ogeyn ayay ford ku sheegtay waraysi ay siisay wargeeska ford ayaa shaaca ka qaaday in ay dhacdadani ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka maryland sannadihii siddeetamaadkii xilligaas oo ay iyada iyo bred kavana ay dhiganayeen dugsiga sare waxa ay sheegtay in kavana iyo qof ay saaxiibo ahaayeen ay isku hareereeyeen iyaga oo qol ku jira kadibna kavano uu sariirta ku tuuray uu isku dayay inuu dharka ka siibo waxay tiri in labadooduba waxay tiri labadooduba waa ay cabsanaayeen kavana ayaa si xoogan u beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaen waa v o a aynu gudagalno qodobada idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno koox dhallinyara oo ku nool waqooyiga ameerika iyo yurub oo kasoo jeeda magaalada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa ku guuleystay inay dayactir ku sameeyaan cisbitaalka guud ee magaaladaasi oo aanan shaqayn tan iyo burburkii dowladdii hore ee soomaaliya dhallinyaradan ayaa waxaa ka mid ah cabdiwahaab maxamed garabey oo ku nool magaalada colombus ee gobolka ohaayo waxaa khadka telefoonka ku horeystay nuur xasan nuur bukhaari iskudayo badan oo horey aan isugu dayna wey jirtay laakiin saddex bilood ka horay noo suuro gashay inaan ururkan aasaasno la yidhaahdo midnimo jalaalaqsi sababteedana waxaa lahaa aniga nimaan saaxiib nahay oo sweden joogo kadib markii aan ogaanay in baahi caafimaad iyo dhanka waxbarashada degmadu ay aada ugu baahi qabto aduu ilaa iyo dhowr bilood ka hor iskudaygiina wuxuu noqday mid guulaysta waa gartay marka waxaad tiri iskudaygii wuxuu noqday mid guulaystay maxaa idiin hagaagay oo aad ka qabateen isbitaalka jalalaqsi nuurus aad la socoto goobaha caafimaadku iyo goobaha waxbarashadu dhowaan soddonkii sane ee dalka u burbursanaa waxyaabo badan lagama qabanin inta badan soomaaliya isbitaalkii oo aan in muddo ah shaqaynin waxaa noo hagaagay oo noo suuro galay horta isbitaalkii inaan albaabadii isbitaalkii dib u dayactirno daaqadihii inaan isbitaalka horta biyo waa muhiim aan gelino sida layrkii oo kale markii aan dayactirkii dhammaystirnay hadda waxaa diyaar noo ah qalab caafimaad sida ilaa iyo dhowr boqol oo sariir oo dad deegaanka ay noogu tabaruceen Eh, keliya hadda waxaa naga dhiman motoorkii iyo ambulastii iyo qalabkii qalliinka taana waxaan rajaynaynaa wejigii labaad ee isbitaalku inaan ku guulaysano rajo fiicanna waa ka qabnaa marka cabdiwahaabo haddii aad qalabkaasi heshaan dabcan eh, waxaa u baahnaan doontaan dhakhaatiir iyo kalkaalayayaal Eh, xaggee ka keeni doontaan Eh, sidee u maarayn doontaan arrintaas muhiimka ah Eh, horta ururka midnimo jalalaasi wuxuu u istaagay ama ujeedkiisa uu yahay eh, goob walba oo caafimaad iyo goob walba oo waxbarasho ee degmada iyo deegaanada ku xee ku xeeranba eh, in wax uu ka qaban karo uu ka qabto Eh, annaga ujeedka iyo focuska iyo meesha aan u soconno waxay tahay eh, meesha ugu dambayso haddii aan weyno cid naga kaalmayso ama hay-ad macquul ee naga kaalmayso dhakhaatiirta iyo isbitaalka waxyaabaha muhiimka uu u baahan yahay inaan annaga isku tashanno ururkan sidiisaba wuxuu ku bilowday isku tashi eh, in aan annaga deegaankeena iyo dadkeena u istaagno haddii aan weyno cid inaga kaalmayso dhanka dhakhaatiirta waxaan diyaar u nahay annaga inaan dhakhaatiir intay doonaan hala ekaadaano dhaqaalihii ku bixi lahay bixinno mishaarkooda bixinno oo aan dhakhaatiir qalliin guudkii caruurta umalsooyinkii hooyooyinka wixii oo dhan annaga inay isbitaalka qalabkiisa soo dhammaystirno oo aan ka dhigno isbitaalku isbitaal eh, baahiyaha caafimaad oo dhan dabooli karo oo annaga aan bixinno mishaarkiisa aan naga go-an Ah, haddii aan nahay dhalinyarta kasoo jeedo degmada jalalasi kuwa qurbaha jooga iyo kuwa gudaha jooga dhammaan way naga go-an tahay inaan u istaagno deegaankeenna waa garta marka cabdiwahaab eh, adeegyada dhinaca caafimaadka dadka reer jalalaqsi xaggey u aadaan Eh, dhibaatooyinka hadda ururkan inaan aas-aasno ama aan deegaanka u istaagno nagu kalifo waxaa ka mid ah sidaad la socoto eh, jowhar iyo jalalabsi waa haddayna ka badanin waa sagaashan kilomitr muqdishona waa boqol iyo toddobaatan kilomitr Eh, qofka xanuunsan ama hooyada eh, umalayso waxaa baabuur loogula carari jiray meesha ugu dhow ee loola carari jiray waa jowhar jidka jowhar iyo jalalabsi udhexeeyana waa jid rafa oo dhibaatooyin badan qabo taasaa nagu kaliftay in aan annaga eh, isku dayno isku daygiina wuu guulaystay isku dayno in aan eh, dadkeenna ay ka maarmaan in ay jallabsi meel ka baxsan caafimaad u doontaan
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab maxamed garabey oo ku nool magaalada colombos ee gobolka ohio kana mid ah dhalinyaro jalalaqsi ka soo jeeda gobolka hiiraan oo ka qayb qaatay dhismaha xarunta isbitaalka magaaladaasi nuur xasan nuur bukhaari ayuuna u waramayey halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington dhalinyaro ka soo jeeda tuulooyinka iyo baadiyaha gobolka sool oo dhowaan dhammaysatay waxbarashada heerka jaamacadda ayaa bilaabay in ay dib ugu laabtaan deegaanada ay kasoo jeedaan si ay u caawiyaan dadka baadiyaha degan warbixintan waxaa magaalada laascaano kasoo diray waryaheena cabdikariim olol
qaar ka mida degmooyinka ku yaala gobolka suula gaar ahaan degmada kalabaydh deegaanada gobolka suul ayaa waxaa si weyn dib ugu noqonaya gaaraan dhulka magaalooyinka waaweyn ka durugsan dhallinyarada aqoon-yahanka ah siday wax uga qaban lahaayeen arrimaha bulshada waxyaabaha ugu muhiimsan ay qabtaan oo ay ka midka tahay taageeridda dhallinyarada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigooda Een, magacaygu waa cabdilaahi xasan cawad waxaan ahay dhallinyaradii jaamacadda kasoo jaamacadaha kasoo baxay ee kadib helay fursadaha shaqo anigu waxaan ahay xogeeyaha degmada kalabaydh waxaan ahay nin dhallinyaro ah kana shaqeeya horumarka dhallinyarada aanu samaynay ururo ka shaqeeya bilicda magaalada kuwo waxbarashada dadka danyarta ah xowhay adigu waxaa tahay nin dhallinyaro ah dee degmada kalabaydhna waxay ka tirsan tahay gobolka sool bal ka waran dhallinyarada adigoo kala ah, een, xilka ka haya doorka ay dhallinyarada u buuxiyaan iyo kaalinta ugu wanaagsan ay ka qaataan sidii dhallinyarada loo horumarin lahaa Een, cabdikariinow waa run waxaa jira dhallinyaro fara badan oo dee waddanka jooga Een, haddeer degmadan kalabaydh waa magaalo weyn aada waxaa uga muuqda dadkii ay saamaysay abaaruhu Een, waxaad arkaysaa dhallinyaro fara badan oo intay u saamixi weyday inay een, wax bartaan hay-ado fara badanna waan la xidhiidhnay oo een, ku shaqa leh sidii dadkaas danyarta ah ay u heli lahaayeen waxbarasho bilaasha taasna qaybna waanu ku guulaysanay qaybna weli qabya naga tahay waxaanu ku rajo weynahay in aanu ku wada guulaysanno haddii alla idmo ka shaqaysaan arrimaha deegaanka caqabadaha ugu badan ee dhallinyaradu ay la kulmayaan maxaa ka midana caqabadda ugu weyn horta soo wajahda waa camal la-aanta qofkii haddii uu markuu wax dhammeeyo uusan shaqo helin wuu hanjabayaa oo hankii iyo hiigsigiisii maxayto way baaba-ayaan caqabadaas waati ku kalifta in dhallinyaradu badankooda ay tahriibaan oo yidhaahdaan dee wadankii waxba ma yaallaanoo annagkayga intiinal ku tabcayay mar haddii aan waxba hayn dee meelahaasaanu iska aadanaano shaqo ka helanaa waxaad arkaysaa dhallinyaro fara badan oo aqoon-yahano ah inay balwad yeeshaan oo majlisyada ay fadhiistaan oo maxayto ay tahay carar ay ka cararayaan bulshadii ay dhex fadhiisanayeen islahaayeen dee maxayto bulshadaasaad isqaadi kartaan carar uu ka cararaya baahorta balwadan galeeno isnaan dhuumasho dhallinyarada degmada kalabaydh oo kale waxyaaba ay noo sheegaan waxaa ka mid ah in aan garoonku aada u hagaagsanayn oo meelaha dhallinyaradu ay ku madadaashaan oo kale maadaama ay dee degmo xoogan tahay oo dhallinyaro fara badanna joogta ka waran waxqabadkaasoo kale maxaad uga qaban weydeen si ay garoon u heli lahaayeen ay si fiican ugu ciyaaraan waa sax garoon magaalo garoon weyn bay leedahay balse wuxuu u baahan yahay horta waxqabad weyn deer ma laha oo ma laha maxayto calaamadihii isboortiska maxayto xariijimihii laba birood baa qoor taagan adu maalmaha aanu koobaabka qabanayno un baanu shabaka usoo qaadnaa garoonku markaa wuxuu u baahan yahay deerkii roog lama dhigi karo waan ogahay roog maxayto brosesskiisu wuu dheeraanayaa laakiin haddeer deerna ma laha waa qoor aanu laba birood ka taaganay oo bannaana waxyaabaad jeclaan lahaydeen ka dhalinyar ahaan maadaama xogayihii degmada kala baydha waxaad jeclaan lahayd in laydinka caawiyo oo dhallinyaradu oo kale ay helaan waxaan jeclaan lahaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya dhallinyarada magaalada marka u horeysa horta shaqo abuur ba u baahan yihiin marka xigta waxaanu jeclaan lahaa in dhallinyarada laga taageero horumarka degmada ay gacanta ku hayaan siiba ururada soo celinta bilicda nadaafada degmada annagu waxay karaanka iyaga waanu kaga qayb qaadanaa waxaanu jeclaan lahaa ciddii kale wax nagu caawin kartaa inay nagu caawiso arrimahaas xagga shaqa abuurka iyo xagga degmada bilicda iyo nadaafadda cabdikariin olol ayaana warbixintaasi laascaano ka soo diray halka aad kala socotaanna waa v o a haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestii jacaylka qabyoobay iyo fanaanka nimcaan hilaac
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaag kudhani qofkiyay jeclay ha ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaago ku dhani qofkiyay jeclay ha ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quso wadnihii oy samir qaadoye qasbayayo sanada qatalay darteede naftiiga yeeshe quuso qamuuniya jacaylaho qof aan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi qamuuniya jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa xano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaan qurubkaga gudbeen qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaan qurubkaga gudbeen wadnihii samir qaadooye qalbigii bogsayooye dareen qasbayayo sanadan qatanaa darteede naftiiga yeeshe quuso wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareen qasbayayo sanadan qatanaa darteede naftiiga yeeshe quuso
heestaasi macaan ee jaceylkii qabyoobay ee uu ku luuqeeyo fanaanka nimcaan hilaax haddii aan intaasi ku dhaafno haatanna jamaal axmed cismaan oo garabkayga midig fadhiyo aan ka codsado inuu inoo dulmaro wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
aad baad mahadsan tahay nuur dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan yurub qaarkeed la ciyaaray shalay iyagoo maantana kulamo kale ay dhici doonaan haddii horyaalka dalka ingiriiska oo kale aynu fiirino laba kulan ayaa shalay la dheelay naadiga wolverhampton wonders ayaa la dheeshay banley waxaana ay kaga adkaatay naadiga wolverhampton gool iyo waxba oo banley ayaa guuldaro la kulantay everton iyo westerham unitedna saddex gool iyo gool naadiga westerham united ayaa guul gaartay maanta southampton ayaa la dheeli doonta brinton and hav albion horyaalka waxaa si wada jira u hogaaminaya oo shantii kulan oo ciyaareenba wada badiyey kooxaha chelsea iyo liverpool halka kaalinta saddexaad manchester city ay saddex iyo toban dhibcood la fadhido iyadoo horyaalka sanadkana ay tahay nadiga difaacanaysa watford ayaa afraada labaiyo toban dhibcood ayay iska leedahay sidoo kale haddii dhinaca iyo dalkaasi talyaaniga aynu fiirino kulamada shalay dhacay waxay ahaayeen kuwo xiiso badan rome ayaa la dheeshay nadiga kiev oo verona waxaana kulankaasi oo gegada olombiko stadium ka dhacay ku dhammaaday laba gool iyo laba gool oo nadiga kubadda cagta rome oo laba gool intay ku hormartay dabadeed lasoo bareejeeyey oo nadiga kievo ay gadaal ka timid sidoo kale kulamada kale ee dhacay nadiga genowa ayaa gool waxba kaga adkaatay bolonya halka yuventus ay guul muhiima ka gaartay nadiga saswell christian ronaldo oo kulankiisii afraad yuventus u dheliyey ayaa goolashiisii ugu horreeyey naadiga u dheliyey kadib markii ay naadiga kubadda cagta yuventus martgelisay naadiga naadiga saswell oo gegada allenze stadium ronaldo ayaa daqiiqadii kontonaad goolka ku furay isagoo shan iyo toban daqiiq kadibna goolka labaad kale u dhaliya naadigiisa yuventus kubiiritaanka naadiga yuventus uu ku biiray cristian ronaldo ayaa waxaa ugu dambeyntii ka hadlay dhowaantan ciyaaryahan lionel messi oo ay si weyn ugu xifaaltamayeen sanadii ugu dambeeyey horyaalka la liiga dalka spain waxaana uu sheegay in real madrid ay u muuqato mid jilicsan marka uu ka maqan yahay ronaldo waxaa messi uu dhanka kala tilmaamay in sidoo kale yuventus ay ka mid tahay kooxaha ku guulaysan karaya champions leaga sanadkan sababtoo ah in ay isoo qabaysay ayuu yidhi haddaan ku laabano kulamada kale ee dhacay udinese waxay la dheshay turina gooli gool ay ku kala bixeen imboli iyo lazina gooli waxba naadiga lazia iyo kowa dhunaatay milanna waxay ka fakatay naadiga calyary oo waxaa labada kooxood oo wada dhiilanay ku kala tageen gool iyo gool naadiga kubadda cagta calyary ayaa goolka ku hormartay ciyaaryahan bedro ayaa daqiiqadii afraad goolka u dhaliyey hayeeshee daqiiqadii shan iyo kontonaad qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa gonzalo iguain naadiga kubadda cagta ee milan u bareejiyey goolka horyaalkaasi seri ada dalka talyaaniga waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee yuventus oo afar kulan oo dhiishay iskale labayo toban dhibcood napoli ayaa waxay iska leedahay sagaal dhibcood saswel ayaa toddoba dhibcood iskale zamdoria iyo fiorentina spal genoa lazio dhammaantood waxay leeyihiin min lix dhibcood roma iyo turinna waxay leeyihiin min shan dhibcood waxaa dhegaystayaal horyaalkaasi dalka talyaaniga haddaan halka kaga gudubno zeriada dalkaasi talyaaniga aan ka gudubno laligaha dalka spain aynu aadnana waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiga leganes ayaa la dheeshay velreal gooli waxba naadiga velreal ayaa ku hodroonatay waxaa sidoo kale naadiga esbanyol ay la dheshay naadiga levente gooli waxba naadiga esbanyol ayaa guusha ku raacday real valladolid waxay la dheeshay naadiga deportivo alaves waxaana gool waxba ku awodranadeen adiga alaves sevilla khitave oo wada dhelina laba gool waxba sevilla iyo afka ciidda loo diray horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta barcelona afar kulan ciyaartay afarta kulan babadisay labita nowcid ay iska leeday til madrid oo barbaro sii gashay kulankii sii horreeyey ee ay dheeshay maalintii sabtida ayaa waxa ay markaasi leedahay toban dhibcood setavigona waxay leedahay toddoba dhibcood naadiga esbanyol khitave iyo deportivo alaves dhammaantooda waxay leeyihiin min toddoba dhibcood kulamada kale ee maanta dhici doonana waxa ay yihiin sidoo kale haddii aynu fiirino jarmalka ama bundesligaha naadiga macdeberg waxay la dheli doontaa naadiga belfield waxaana kulankaasi u yahay kulan horyaalkaasi aynu dalka jarmalka halkaasi kaga sii gudubno dhegaystayaal waxyaabaha kusoo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa natiijooyinka kulamadan xubinta ciyaaraha halkaasi inoo joogto
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed ismaan oo nala socodsiinayey wararkii ciyaaraha haatanna inta aanan u gudagelin kaalmihii heesaha bal aan idin maqashiino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka mudanayaasha golaha shacabka oo fadhi ku leh xaruntooda magaalada muqdisho ayay kaga doodayaan amniga dalka gaar ahaan muqdisho mudanayaasha qaarkood oo hadlay ayaa sheegay in amniga uu faraha ka baxay al-shabaabna ay hadda weerar ku yihiin dowladda soomaaliya xildhibaan maxamed xasan idriis ganey oo hadal ka jeedayay golaha ayaa sheegay in dadku ay cadaaladda u aadeen deegaanada al-shabaab ay maamulaan sida toorotoro doodda ayaa weli socota dhowr senatar oo ay ku jiraan kuwo jamhuuri ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado bret kavana oo madaxweyne donald trump uu u magacaabay in uu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee maraykanka kadib markii ay haweeney ku eedeysay inuu isku dayey inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare christine blacy ford oo bare ka ah jaamacadda balo alto ee gobolka california ayaa wargeeska washington post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray kavana ford ayaa shaaca ka qaaday in dhacdadan ay ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka maryland sanadihii siddeetamaadkii xilligaas oo iyada iyo bret cavano ay dhiganayeen dugsiga sare waxa ay sheegtay in cavano iyo qof ay saaxiibo ahayeen ay isku hareereeyeen iyaga oo qol ku jira kadibna cavano uu sariirta ku tuuray oo uu isku dayey inuu dharka ka siibo waxa ay tiri labadooduba waa ay cabsanaayeen gudoomiyaha gobolka north carolina roy cuba ayaa sheegay in weli ay jirto halis dhinaca nolosha ah oo ku aadan biyaha ay dhigeen roobabkii iyo dabayshii florence ee ku dhifatay gobolka waxa uu yidhi roy qof kasta oo ku nool north carolina ha ka feejignaado daadadka florence ayaa weli awood u leh in ay dhigto dhibco roobaad ah gobolka koonfur bari ee dalkan maraykanka iyadoo si gaabis ah uga sii siqaysa xeebaha dhinaca atlantikada dhexe ee dalkan maraykanka
aad baad umahadsantahay nuur xasan bukhaari oo qodobada wararkii ugu dambeeya caalamka inala socodsiinayo kaasi ahaa idaacadda v o a barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta ayaadna naga dhegaysanaysaan dhinacii heesaha mar kale haddii aynu ku laabanno heesta deeqsi ee fanaaniinta khadar keyo iyo sacadiyo siman ayaan idin soo qabanayna
sida hogosha ruubo hargeysiyo waynugaaliyo muqdisho ku hurtan nuurka nuurka inaadisaay inaadisaa
sida geedid harweyno hoobbaahan tabixiyo ishu qalacsanaysa nafta nafta ibisho gelisaaye ibisho gelisaaye
sidigayilo uqadyasula hibo ebasiyan hadii jer macaani kuhilobayayo hordogaaga jecelahay
sidii dabsi hilo weye waxsila lagu soo itaaba jirto ku haweynto ku haybiyayo hadalkaaga jecelahay sida hanadka wiilo hilada igu deeqo hooyadii ufanta ana ana kugu heysaaye kugu heysaaye
heesta deeqsi iyo fanaaniinta qadar keyo iyo sacadiye siman ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayay jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo jooga maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sida hanadka wiilo hilada igu deeqo hooyadii ufanta ana ana kugu heysaaye kugu heysaaye
sida haldhaa la ogugo quruxno hoy hagugo hobyo godan